kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha tegistii oo alaaba idiin soo gudbisa waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan dhinaca siyaasadda soomaaliya dhegaystayaal waxaan idinku haynaa madasha tegistii oo marti nooca galad ah qaar ka mid ah ergooyinka ku sugan haatan degmada cadaado oo uu ka socdo sidaad la socotaanba shirka gobolka loogu samaynayo gobollada dhexe iyo mudug waxaa khadka si toosa ugu jira jenaraal jaamac maxamed axmed oo sandaqo loo yaqaano oo isagu hore u ahaan jiray taliyihii ciidanka qaybta booliska ee maamulka puntland haatanna isagoo ka tirsan hoggaaminta ergada beesha leelkase ee ku sugan degmada cadaado jenaraal jaamac innagoo su-aalaheenna gudageli doona marka ugu horraysa aan ku weydiiyo ergada idinka joogta beeshiinu degmada cadaado intay leegihiin waala ergada joogta cadaado oo u timid maamulsamaynta labada gobol mudug iyo galgaduud iyo halkan waxaa ku sugan siddeetan nin baa ku sugan gabdhana way joogaanoo laba gabdhood baa joogta raguna waa siddeetan ninkaas baa yaanu ku joognaa siddeetan iyo labadaa qof aanu ku joognaa magara waayahay siddeetankiina nin aad ii sheegtay markaa miyay mateli karayaan beesha aad ka tirsan tihiin oo tilmaamaysa in aad ka soo goodeen dhinaca puntland oo haatan aad ku biirteen shirka ka socda degmada cadaado siddeetankiinaasi ma mateshaan beeshiinii
waanu matalaa halkan dadka joogaan waxa weeye dadkii guurtada gudoomiyihii guurtada degmada beldego baa jooga waxaa jooga garaadkii hadda maxaa cabdullaahi baa jooga suldaan madoore oo aada hore isu aragteen baa jooga garaad axmed deeq baa jooga isimada joogaa horta sidaas weeye waxaa jooga siyaasiyiin anigu aan kamid ahay baa jooga cabdisalaam handow baa jooga axmed deeq nin la yidhaahaa jooga siyaasiyiintuna way badan yihiin dhalinyaradii baa joogta waxaa jooga ururadii kale oo shacabka ayaa jooga adeer waanu matalaa si fiican matalaa ummadda oo diladiyo daaqi joogtaano way lagu taageersan tahay haddii sidaas weeye sidaas weeye adeer madala waayahay genaraal sandaqo markaan ku weydiiyo su-aal kale waxa weeye idinku kabeel ahaan puntland waxaad tilmaanteen sida aad afkiina ka tiraahdeen inaad ka soo goodeen oo aad shirkaa ku biirteen arrimahaad shirka ugu biirteen ma waxay ku saabsan tahay saluug dhinaca maamulka ah oo aad dadkiinii ka weydeen maamulka puntland dabeetana aad jeclaysateen inaad u diga rogataan oo aad rajo fiican ku hesheen dadkiina dhinaca cadaado sidaa maya arrintu
arrintu sida aada u dhigaysid way tahay laakiin waxbaa ka bedelan ayar waxa weeye horta puntland maamul dhisan ilaa iyo labiyo toban sano weeye saddex fagshin baa dhistay ama saddex urur baa dhisatay anagu beeshaanu ka socdo saddexdaa urur mid kamid ah ayay ahayd annaga iyo awtarle iyo leelkaste waxay ahaayeen s n d u baa laysku oran jiray maamulkaa waxbay ka dhisteen seexdaxaad bay u ahaayeen xaqiiqdii dee xilligii burburku dhacay oo leelka beesha leelkase iyo beesha awtala ay aada iyo aada u dareerayeen in wax dhismaan ayay ahayd xubnihii baarlamaanka ay ku lahaayeen sida aada maqashaysiintihiin ama aada ogtihiin waxa weye lixdan iyo lixdan ka dhisan ayaa waxay ahaayeen baarlamaanku ahaa keliya labaatan bay lahaayeen saddexdood bay ka haystaan haddi arrintaasi waxaad moodaa arrin cadaaladda waafaqsaday heshiiskeedii iyo nidaamkii aanu halkaa rabnay inaanu haddii aanu noqono dad wax wada dhistay wax badan oo isbedela ayaanu ka dareenaynaa muddadaa ay soo socotay puntland xaqiiqiyan beesha reer leelkase iyo awfadle dulqaad badan bay muujiyeen haddii ay tahay dowladda inteeda kale iyo hadday tahay baarlamaanka intaba waad garanaysaan iyo waxa ay ku lahaayeen iyo waxa ay ka haystaan waana aad taqaaniin waa arrin ay dulqaad ka muujiyeen ayagoo soomaaliya o dhan burbur ku dhacay in wax samaysmaan ayay u samreeyeen dulqaadkaasi ay udamuujinayeen laakiin hadda hadday dhalatay dowlad federaala oo soomaaliya oo dhan u sugan hadeed waxa weeye dulqaadku waxaa joogaa inaysan kasii soconayn garashada xaggeediina ay noqotay waaya in reer keliya uu arrintaasi dee uu asagu suu doono uu ka yeelo awoodo uusan lahayn uu adeegsado oo beelihii wax ka dhistay maamulka lagu adeegsado haddaba arrintaasi markay dhacday eelkase go-aan uu qaatay go-aanka uu qaatayna waxa weeye dowladda federaalka oo dhisatay oo dhisantay hadda inay qaybta ay leeyihiin qaataan deegaan degdegan yihiin ballaaran midug iyo galgaduud waa hadda arrinta dhismuhu ay maraysaa eelkase intiisa kale de gobollada kale yuu degan yahay wuxuu degan yahay nidaal buu degan yahay bari buu degan yahay waddankaas oo dhan bay wax ka degan yihiin laakiin maadaama federaalism loo gudbay de gobolladaa markuu gaarana kuwaasay wax ka dhisanayaan dadka joogaa yimid dadka joogaan hadda waxay wax ka dhisanayaan waxa weeye maamulka labada gobol cadaado maahan arrintu maamulka halkan laga samaynayaa waxa weeye isku darka labada gobol midug iyo galgaduud waa labadaa waaya sifiican baan ku fahmay bayna ka qaadanayaan ma garan waaya generaal sanduqo ma iska hubtaa qaybta aad ku leedihiin eh, gobolka laga sameynayo mudug iyo galguduud oo la isku darayo in qaybtiina ama sadkiina ama xubintiina aad ka heshaan oo ka wanaagsanaan doonta intii aad ku haysateen puntland taa rajaynta leeg baad ka qabtaa hada rajo wanaagsan baanu qabnaa ummadda hadda labadaa gobol wax ka dhisanaysaa gacmo furan bay nagu soo dhaweeyeen dad soomaalinimo ka muuqatay weeye u heelan soomaaliya inay isku darsanto kala qoqobnaantii iyo maamulada yacni wax kala qoqobanhaya ay ka baxdo dowlad federaalism ah oo isku xiran ay noqoto arrintaas ayada ah adeer waxa weeye waxa aanu la joogno oo hadda labadaa gobol ka tirsan aad iyo aad iyo aad baa soomaalinimo uga muuqataa waa dad doonaya qof waliba reer waliba ama qabshin waliba waxa uu leeyahay inuu si cadaalada u qaato inkastoo aanu yacni dareensannahay ummaddu inay nasiirkeeda ka taliso ay xaq u leedahay waaya
xagga dawladdana aada moodid in maaragtay xoogaa kale beliya ay ka jido inkastaba ha ahaato laakiin ummadda hadda joogta midib iyo galgaduud waa dareemaysaa waxa ujee dadkii soomaaliya horay iyo dadaal badeed ilaa s y l soo shaqeeyey waata
waxa weeye waa dad garan karaa dhismaha iyo dowladnimada waxa ay tahay danaynayana xaqiiqdii soomaalinimo danaynaya waa si fiican baan ku fahmay dadka shacabka umada shacabka wadankaa degan sidaas weeye ama gacmo furan bay nagu Waaya.
sooeeyeen generaale aanu leenahayna miis bay saaran tahay wax dhiba kama qabnaa adeer ma garan
generaale gacmaha furan ee laydinku soo dhaweeyey armaa la ysaga dambeeyaa oo haddana mar kale idinkoo cabanaya aad dib u soo baxdaan oo aad shirti aad qabataan taa marna iyada xaggeeda ma eegteen oo ma ka tashateen haddiiba ay dhacdo
horta waxa weeye eh, dadku waayo aragnida u siyaaday waa arrin hadda aan weli yacni hawshaasi aan meel la dhigin oo samayskeedii lagu jiro wixii soo aadan ilaah baa ka warqaba laakiin annaga istisaalaha noo muuqda iyo sida arrintu ay u socoto haddii ummadda ay meel intay isugu timaado maamulka ay dhisanayaan loo madax baneeyo adaga waxaanu ka nahay qolyaha hogaaminaya kow baanu ka nahay qaybta aan leenahayna waanu helaynaa taa shaki noogama jiro Waaya.
hadda yani wax laga bursanaysa ama wax laga bixaysana naga xisinkaana meesha ma joogto waaya ummad walaalaah oo jecel inay wax wada dhisato weeye sidaas Waaya.
weeyaan General.
marka laakiin wax soo aadan Gen- alla og
waaya generaal maxamed axmed sandaqo aan sida hadalkaaga aan ka dhadhansanayo waxaad qoonsateen ama aad biyadiideen dhinaca cadaaladda iyo xaqa ama sinaanta loo siman yahay beelaha wada dhistay puntland taa daraaddeed ayaad uga soo baxdeen dhinaca maamulka puntland Een, su-aal haddii aan kaa weydiiyo maamulka puntland haatan waxay ku baaqeen in shir turxaan bixin loo bixiyey lagu qabto magaalada gaalkacyo shirkaasi maxaad u tegi weydeen oo waxaad tirsanaysaan iyo waxaad ka sheeganaysaan puntland aad usoo bandhigi weydeen dabeete marka waxba laga qaban waayo aad u odhan weydeen annagu waan baxnaye waan amba baxnaye nabadgelyo maxaad sidaa u yeeli weydeen
horta beesha reer kaste wax badan bay ka hadashay cadaalad dareen ka jira puntland hadday isimo tahay iyo haddii ay tahay siyaasiyiin iyo waxgarad intuba ay ka hadleen xaqiiqdii jawaab munaasib ku ah ma ay helin markastana wacyigaa wax lagu qaybsadaa iyo waxa soconaya iyo nidaamka markaa socdaa wax lagu qaybsadaa dee ilaa intaas sidaan horeyba kuugu sheegay sulqaad iyo adkaysin bay arrintaasi iyo inaan hadda maamulka jira oo intaan hadda dawladda federaalka ah aysan dee gobolada kale soo gaarin inaan maamulkaa dhisnay oo la dhisay ayuusan burburin cadaalad darro kasta ha ka jiro horta intaasay xeerinayeen laakiin waxaa ka muuqata in awooddii maamulkaasi uu halreer gacanta ku hayo nimankii haddaa qolyihii kale qabshinkii kale oo sangeli iyo dulbahansaya iyaga oo maamulka qaybtooda qaatay bay haddana cadaalad darrada ka jira awgeed ay u saraysteen khaasuma u saraysteen hadee annaga wax loo diidayaa ma jiraan adeer cadaalad darrada kajira meeshaas iyo sida wax loo maamulayo markaanu aragnay inaanu dawladda federaalka oo ballaaran oo hadda soo gaadhay gobolada inaanu wax la dhisano oo qaybteeda aanu qaadano wax noo diidayaa adeer ma jiraan annaguna intaa waxaanu hortaagnay burbur iyo dhibaato ka dhaca gobolada hadda puntland ku magacaaban laakiin iminka mar haddii jawaab munaasiba iyo garasho munaasiba puntland aanu ka weynay adeer waxa weeye haddee masiirka meeshaasi way ka shaqay masiirka ay leedahay meesha iyada ay dari moodo oo wax u wax ugu taalbay iyo wax ka samaysanayaan oo masiirkooda dhigayaan shirkaasleeya halkaasa lagu qabanaya lagu qabanayaa reerleerkasa wuu qaadacay sida daakilba waa laga qaadacay qaabka loo dhigayna maahan qaab qalciya meeshaa qaab qalciya maahan dadkan laleeyahay waa ergooyin oo ilaa saddexda boqol iyo xoogaaga gaaraya waxaanu ka warhaynaa in kasi shan xubnood uu ku leeyahay hadee annagu waxa weeye sidii hore inay qaybta ku socotaan u jeednaa oo wixii hore ay wax ku maamuleen aysan weli wax ka bedelin ay sidii hore oo ay uga qabiyeen dhabaanadii iyo welihii wasiirada intaba ay leelkasa yani ay ay uga daraabi waayeen inay qaybtooda siyaasana inaysan garowsho ka bixinayn hadee munaasib uma aha reer meel kaste shan xubnood wax lagu magacaabo ma ahan meelood meel waxa cadaalad soo ah oo ay wax ku maamulayaan oo waxa umadihii wax ka dhistayna ay uga tageen annaguna hadda mowqifkaasaanu ka taagannahay shirkaasna waanu qaadacnay barkaasanba waad mahadsan tahay generaal sandaqad bixitaanka aad ka baxdaan ama tegitaanka aad ka tagtaan puntland dhaawac intee leeg baad u geysanaysaan maamulka puntland maadaama idinkuna aad kamid ahaydeen asaasayaashii maamulkaasi puntland haddii aad ka baxdaan culays intee la-eg ama dhaawac intee la-eg ayaa ku iman karaya puntland haddee puntland waxay ahayd oo markii horeba laga dhisay saddex urur bay ahaayeen saddexdii urur hadday khaatumo ay ursadani iyo dubaantaba ay khaatumo ka samaysteen annaguna hadda aanu ku biiray maamul samaynta gobolada dhexe halkaa waxaa ka muuqanaya hal urur inuu meesha hal urur inuu meesha ku ku haray baa ka muuqanaya arrintaasina waxay ila tahay dee beesha caalamka iyo aqoonsiga ay haystaan hadeed waxay ahaayeen ururada ka tegay bay ahaayeen i don't know ma garanayo si loo aqoonsan doono urur keliyana hadda cidima aqoonsato xaqiiqdu sidaas weeye mowqifkaasayna ka taagan yihiin dadkii wada samaystay waxa keenayna dawla cadaalad darrada ay wax ku maamuleen sidaasaan kuleeyaha ma garan
waayahay generaal sandaqad waxaan jeclaan lahaa bal inaad ii gudbisid oo aad ii dhiibtid si aan ula hadlo isagana garaad maxamed cabdilaahi cismaan oo dhinacaaga fadhiya waayahay waayahay waa ku salaamayaa waa ku salaamaya aad baad mahadsantahay garaad maxamed cabdilaahi cismaan marka hore aad baan ku salaamaya waa kaa qaaday waa tahay shirka cadaada ka socda haddii aan ku weydiiyo iyo qaabku u socdo waxaa loo arkaa inuu yahay shir gaabis u socda oo xurguf badani ay jirto oo lays hayo oo tartamo xoog leh ay meesha ka jiraan bal marka hore noo dulmar sida sida wax u socdaan
adigu shirkaas waxyaalaha ka jir jira waa waxyaala xalkooda lagu dhex jiro guddi waa qaabilsan adigu wax weynna ma aha dadku qaliil qaliil gaargaar ah xoogaa isku haysta laakiin masalan markaa hadda maraaxaan oo kale la yidhaahdo xoogaa hadal baa ka jira qolyahan hadal minka iyagu qaarkood waxbaa iyagana ka jir jira annagu waa is haysanaa adigu calaa kulli xaal ciyaarahaasna inay hadda dhammaadaan baa la xuseynayaa hawshiina waa socotaa waxaas yaryar baasidaana in meelo lasugu keeni doono intooda dhameed waa hallisatay ka fiican baa waxaanu ka badnaa ciyaarahaas yaryar inay soo dhamaadaan waa nabadgelyo waa meel aada loosu hambalyeynayo soomaalinimada dadka u muuqato ummad in badan kala maqnayd baa isugu timid oo qaraabo iyo ehel iyo wax walba isu ah dad ay labaatan iyo dhowr sano isugu dambaysa ehelaha iska dhex helay arrintaas aada baa loo bogaadinhayaa waa meel nabadgelyo fiican ka jirto aada baan kalsooni loogu qabaa in wax ka salaysmaan haddii ilaaha idmo waxa keliya oo haatan carqaladu ka jidho waa ummadaan labada gobol u dhalatay odayaal dhaqmaanyadeeda iyo waxgaradkeeda inay maamulka iyaga u madax banaan yihiin oo dhigtaan oogaa iyadoo faragelin oo xagga dawladda kaga imaanaysa unbaa markaan cabashadu ka jidaa laakiin inta kale hawluhu way ku dhow yihiin ma gara
waayahay garaad maxamed cabdilaahi cismaan haddii su-aal kale aan ku weydiiyo rag talaka ma dhammaato haddii ay hagaagto shirka imka ad u fadhidan cadaado oo maamul loogu sameeyo gobollada dhexe iyo mudug waa sidaa rabteen haddiiba ay hagaagi weydo xaggee u noqonaysaan ma puntland mise meel cidlaa baa istaagaysaan waa maxay taladiina
waxaanu u noqonaynaa soomaalidaas wax u suuroodi waayeen baan ka mid nahay guryaha iyadii baan tegaynaa cid hadda aanu anagu yani hadda aanu dhib kale ka qabnaa ma jiro haddii ay wax suuroodi waayaan labadii gobol bay u suuroodi weydin haddii ay wax suuroodaanna ayaga u suuroodi weyda laakiin wax dad farantida ma garanayna anagu hadda aan dhibaato ah oo hadda aan garanahay ama meel heblo aada ama ma garanaysa garad haddaan su-aal kale ku weydiiyo maamulka puntland maxaad uga bixi weydeen xilligii cabdillahi yuusuf haystay xilligii cadda muuse haystay xilligii madaxweynaha ka ahaa faroole maxaa xilligan keenay in aad ka dareertaan oo tidhahdaan maamulka anagu kama tirsanin ma arrin gaara ayaad ka tirsanaysaan madaxweynaha haatan ee puntland cabdiweli maxamed axligaas
arrintaa markaan kaaga jawaabo awalan yuusuf garaasoomaha ninka ila hadlayo
cali xaraare cali xaraare cali xaraare markaan kaas kaaga jawaabo kabixitaankaas sidii kornelius uu kuu sheegay annagu markii federaal ma jirin dawladnima ma jirin saddexdaas urur oo isu timid bay ahayd arrintii markaanu aragnay oo ururka dhulmahantay iyo ay ku midoobeen iyo iyo nimanka la yidhahdo warsanjeli iyo ururka annaga iyo nimanka la yidhaahdo awdkabla aan ku midoobay iyo s c f baan ahayn meeshaas saddex jeestood inaan wax u dhisanaan ku heshiinay lixdan iyo lix barlamaanaha la sameeyey barlamaanka annagu qaybtaan ku lahayn doob baa ka dhacay annagii awrkadla saddex binood baa meesha lasoo taagay arrintaas haddaanu aragnay oo kasanay waxaanu warwadanka dhibaataa ka taagana dawladnimo masule intii ay burbur kale horseedi lahayd nimankaasi waxay dhirsanayaan ha bursato dulqaadkaasaanu muujinaynay ayagiina waxay u arkeen uma ay arag waxa aanu xeerinay ma ay arag ee waxay arkeen niman awood wax ku haysta oo dad ay iyagu minority ka dhigeen ay wax la wadaagaan bay iyagu u arkeen laakiin sida waaqica haysida arrinta saasay ahayd inaanu uga xisoonay colaadaha tirada badan iyo burburka Waaya.
soomaaliya ka jira warwaadhayeynaa faragelinnoba in maaragta nabadgelyo ay u helaan gobolladu
waadeh taasaa nagu kaliftay midda dambana waxaa nagu kalifay laba gobol baa timid iyo wixii ka badan nidaam federaal aha dhismay gobolka midug baa lasoo gubagalay weelkasuhu nuga- sida uu kuu sheegay korneylku nugaal iyo bariba waa degan yihiin federaalku markuu gaarana ayagoo wax la qaadanaya annana midug baan wax la qaadanaynaa iyo galgaduud waa tahay macnuhu saas weeye bixitaankii hore oo intaasoo madaxweynehu soo madhay oo xataa qaarkood bilaa ka gaara noo jeesteen aanu u samreynayna waxay ahayd war bal intii wax burbur lahayn sida soomaaliya u baaba'san tahay ee u baabi'i lahay bal aanu cagaha u dhigno oo ummadayeenaa sii baabi'in Waaya.
ku burbur jira taasaanu anagu xeerinna ma gara waayahay dhegeystayaal halkan weli aad nagala socotaan waa madasha sigist waa maxaa rabaa idin kasoo gudbino barnaamijyada iyo wareysiyada xiisaha leh ee ku saabsan dhinaca siyaasadda soomaalida asad maqsuudi ayaa inoo qaabilsan dhinaca farsamada oo haatanna isagu inoo daadihinaya dhinacaasi aan mar kale ku noqono isla cadaado iyo garaad maxamed cabdullaahi cismaan oo khadka telefoonka si toosa iigu jira garaad su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye berri ka maalin haddii aan waraysto qaar ka mid a isimada beesha aad kasoo jeedid oo tilmaamaya in ay puntland ka tirsan yihiin oo idinkoo cadaado jooga aad ka tihiin wax kama jiraan warka aad sheegaysaan malaga dheehan karaa halkaa in beeshiinu laftiisu aanay meel u wada socon ee laba dhinac aad u kala socotaan maxaad odhan lahayd
waxaan odhan lahaa haddii kaas la arko oo dad annaga na radiyahayo oo nabadoonaa la arko leelkasaa waxaan odhan lahaa haddii hadda matalan midug iyo galgaduud aan ka hadalno oo niman bari iyo ka hadlahayo magaal ayaa noqon hadde kuwaas xaggaasayna jiraan nidaamkooda yaasida horaa ayay ku sheegnay laakiin niman mudug ka tirsan oo annagana ridiyahayo nalana kale haddii la arko haddee waad iska garanaysaa waddan burbur ka dhacay dadku kuwa hataa nacfiisa ila u raadsa oo aan munaasib ahayn waa laga yaabaa nin muxuu u xushay ma garanaysaa inuu naaflagaadeeyo oo na na been cabiirto laakiin waxaad aada iyo aad adinka qoladinaa saxaafaddu aanu ka warrabnaa meel kasta inaad cid ku leedihiin oo arrinta waaqicaa sidaa ogaan kartaan annagu ma ahdoontay ma ahin niman wax ay lahayn doonahaya ma aanu ahin cid cid maaragtay inay wax ku yeelaysa rabta arrinta ay u socdaan rabdiyadeedaan u soconaa waxaanu xaq leenaha wax ka doonaynaa qof kastana waa u muuqan kartaa mudug iyo galgaduud laba magac ma kale ninkaas asaga gobol la qaybinahayo gobolla federaalkaya annagu halkaasaan u soconaa ma garan
aada iyo aad baad umahadsan tahay waa hagaag inagoo soo gabagabaynayna barnaamijkeenan ama waraysigeenan garaad maxamed cabdillaahi cismaan maxaad usoo jeedin lahayd dadka aad matashid kelmadaada anigoo fursaddan ku siinaya maxaad odhan lahayd
waxaan odhan lahaa dadka aan masalayno meel kastoo ay naga dhegaysanayaan arrintan waa arrin muhiimad noo leh qof kasta oo wax garanahaya oo reer reerkasaa reer midug ah waa arrinay aada iyo aada aan isleenahay inay wax uga qabtaan qawl iyo ficilba taageero buuxdana ay ka dhiibaan haddeerna ay taageersan yihiin arrintaasaan kula talin lahaa soomaalinimo sooma waxbaa la raadinhayaa soomaalidaa la raadinhayaa dad soddon sano kala xareysnaaba hala raadiyo la yiri inay iyadana taageerada ka muujiyaan oo ayaan u danaynin meel wax ku horjooga koox koox ku horjoog soomaali waa soo dhibaataysay dadka gudaha joogaa ka warraba kuwa dibadda jiraana waa ka warrabaan beeshayada iyo dadka arrintaasi xusayso inaanu taageero ka hellaanu rabnaa waana ka haynaa iyagana saasaan u gudbinaya waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo koobaya waraysigaasi oo si toosa idinka imanayay madasha sigisi oo aalaaba ku dhegaysataan waraysiyada xiisaha leh ee arrimaha dhinaca siyaasadda ee soomaalida waxaa dhinaca farsamada inoo daadihinayey nagana caawinayay asadna soodi waraysigaasi ayaa waxa aan la yeeshay dhegaystayaal sida aad la socoteenba genaraal jaamac maxamed axmed oo isaga loo yaqaano sandaqad oo ka mid ah hoggaaminta beesha leelkase ee shirkaasi ka qayb gelaysa jenaraalku wuxuu hore u ahaan jiray taliyihii qaybta booliska ee gobolka mudug ee maamulka puntland waxaa kale oo waraysigaasi isaguna ku jiray garaad maxamed cabdilaahi cismaan oo isla beeshaasi ka socday tan iyo kulankeena dambe dhegaystayaal waraysi kaloo kale ah intaynu dib ugu kulmi doonno waa cali xalaadhow dhammaantiin baa idinkaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo